faysal dhaaf xuseen riidiyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne maxamed daacad maxamed xaabi cadaado buusmaraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasi radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado dalad weyne cabdifitaax cali cumar tawakel riidiyo cadaado shabeelada hoose maxamed cumar yuusuf maxmed bolton riidiyo cadaado magaalada galkacyo cabduqaadir maxamed nuur cabduqaali jakaarta riidiyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
شير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدونا يحيى عبد الرزاق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو يوسف أبو راديو عدادو جوار
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan ku soo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaadabo qodobada aad ku dhegaysan doontaanna maanta waxaa ugu dooroon maamulka koonfur galbeed iyo howlgalka admis oo ka shiray bilaabashada howlgalka dhan al-shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo howlgal ka sameeya deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dowladda soomaaliya oo sheegtay inay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobollada hiiraan iyo galgaduud madaxweynaha galmudug qoorqoor oo ugu baaqay baarlamaanka galmudug inay ka qayb qaataan la dagaalanka al-shabaab madaxweynaha soomaaliya oo ka qaybgalay furitaanka shirka golaha guud ee qaramada midoobay maamulka degmada galdugob uu ku amray dadka shacabka inay iska bixiyaan cashuurta ku waajibtay iyo taliska militariga baraawe oo amro culus duldhigay gaadiidleyda ka howlgasha magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose intaa waa qaar ka mida qodobada ugu doorkoroon warka duhur ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaa oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo arbacaa taarikhdan ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha sebteembar sannada laba kun labaatan iyo labo waxaad kusoo dhawaataan warkii duhur dhegeystayaal warka waxaa idiin soo saaran idin la socodsiin doona anigoo ashar marka maxamed maxamuud maamulka degmada galdogob ayaa ku amray dadka shacabka ee ku nool degmadaasi inay iska bixiyaan canshuurta ku waajibtay waxaana dhinaca kale maamulka uu amro kusoo gorrabay gaadiidleyda ka howlgasha degmada galdogob ee gobolka mudug wariyaha eege maxamed ayaa warbixinta warkan inooga soo diray magaalada galdogob
maamulka dowladda hoose ee degmada goldogob oo ka duulaya dardargelinta howlaha baaxadda leh oo horyaalla ayaa maanta kulan ku yeeshay saldhigga bartamaha degmada kulankan ayaa waxaa kasoo qaybgalay xogyaha dowladda hoose ee degmada cabdinuur cabdulaahi cilmi cabdifitaax jaamac maxamed agaasimaha maamulka iyo maaliyadda agaasimaha waaxda arrimaha bulshada taliyaha ciidanka dowladda hoose ee degmada cali cabdulaahi yuusuf maxamed maxamuud nuur madaxa dakhliga dowladda hoose ee degmada iyo taliyaha canshuuraha dowladda hoose kulanka ayaa diiradda lagu saaray wax kabedelka booseejooyinka gawaarida laga raaco iyo howlaha nadaafada iyo bilicsoo celinta degmada ugu horeyn agaasimaha waaxda arrimaha bulshada mudane cabdulqaadir cabdinuur cismaan ayaa bulshada la wadaagay howlaha nadaafada isagoo si guud uga warbixiyey shaqooyinka ay soo qabteen iyo kuwa hadda miiska u saaran
taliyaasha dowladda hoose taliyaha canshuurta iyo taliyaasha iyo madaxa dakhliga maanta ay taariikhdu tahay labaatanka bisha sebtembar labada kun labaiyo labaatanka halkan waxaan isugu nimid shir aan ugu talagalnay bulshooyinka degmada galdugob qaybaha dambe madaxda kalaa ka hadli doonta haddii ilahay idmo iyo agaasimayaasha waxaan halkaan ugu baaqaynaa dhammaan dadweynaha ku nool degmada galdogob iyo nawaaxigeeda qaybaha kala duwan oo aan ka hadli doono in ay u yeeshaan fiiro gaara iyo dhiranaan waaxda arrimaha bulshada degmada galdogob waxay soo jeedinaysaa kuna baaqashaa faraysaana bulshada ilaalinta guud ee deegaanka waxa ay dowladdu samaysay shirkadda daryeel deegaan oo lagu wareejiyey dhammaan howlaha degmada galdogob oo nadaafada qaybta nadaafada ah waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala in dhammaan nadaafada laga wada shaqayn doono waxaan halkaan aad iyo aad uga baaqayaa qaybta nadaafada maqaaxiyaha maqaaxiyaha waaweyn iyo kuwa yarakaaba in ay ilaaliyaan kuna dhaqmaan xeerarka la soo dejiyey oo qoran inay nadaafada ka ilaaliyaan deegaanka qaybta sida laamiga oo kale dareeraha oo kale waxaan u sameynay shirkadda qayb dareeraha qaadi doonta habeenkii laba saac ilaa labayo tobanka habeennimo qaadi doonta in ay ilaaliyaan nadaafadaas guud baan ugu baaqaynaa qaybta maqaaxiyaha sidoo kale waxaan halkan uga dirayaa iyagana baaq dadka isticmaala ama leh dameeraha oo ayaguna ku xira dameeraha qayb aan la xarayn iyo qayb magaalada dhexdeeda markii laga dejinayo qoryaha lagu xiraa jira meelaha barxadaha oo danta guud baa lagu xiraa kadibna wasaqda iyo qashin bay kala kulmaan ayagana waxaan ugu baaqaynaa inay arrintaa ka waantoobaan sidoo kale ganacsatada iyo magaranaysaa guud ahaan xaafadaha degmada galdogo waxaan ugu baaqaynaa shirkadda inay la shaqeeyaan wixii qashin ah oo ay ayagu diyaariyaan shirkaduna ay ugu timaado guriga wixii cabashaa iyo wixii magaranaysaa ay ka qabaan oo ay ka tirsanayaan shirkadana ay soo gudbiyaan sidoo kale waxaan jecelnahay insha allahu tacaala in laga wada shaqeeyo qaybta gowracatada oo ayaguna kusoo quba ama xoolaha kusoo qala magaalada deegaanka daafaheeda ayagana inay ka waantoobaan arrintaas oo meesha loo asteeyey oo magaranaysaa gowraca ayaguna ay runtii ay geeyaan oo ay magaranaysaa kala xiriiraan nidaamka dowliga aad iyo aad waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba ugu baaqayaa dhammaan xaafadaha in ay shirkadda la shaqeeyaan cabdifitaax jaamac maxamed agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ayaa dhankiisa bulshada la wadaagay horumarka ka socda degmada waxauna bulshada kula dardaarmay inay qayb ka noqdaan fududeynta bixinta canshuurta
runtii marka bulshadu waxay mudan yihiin dowladdu waxa ay ku howlan tahay inay ogaadaan inay la socdaan howlaha horumarineed ee deegaanka ka socda si aan loogu waramin ama aan loogu gudbin waxyaabo kale oo munaasib aan ku ahayn bulshada dhagaheeda inay ku dhacaan sidoo kale shirkan wuxuu daaran yahay bulshada waxa waajibka ku ah iyagana in lala wadaago si guud hadday ahaan lahayd nadaafadda oo loo baahan yahay dowladda waa shacabka haddaan dowladda iyo shacabkuna iska kaashan aan horumar la gaari karin hadday ahaan lahayd nadaafadda horey looga hadlay in dadka deegaankana ay bilicda iyo horumarka nadaafadda ka qayb qaataan ugana qayb qaataan siyaabihii kala duwanaa oo uga hadlay agaasimihii uga horeeyey hadday ahaan lahayd dhanka amniga inay ka qayb qaataan oo laamaha amniga oo kala duwan ay la shaqeeyaan hadday ahaan lahayd dhanka horumarka iyo jidadka iyo magaranaysaa wadooyinka la furayo inay iyadana qaybtooda ka qaataan oo ka qayb galaan bulshana runtii waxa ay horumar ku noo- ku gaarto waxaa weeyaan inay garab taagan tahay dowladda inay ka qayb galaan howlaha mashaariicda oo socda oo ka qaybgalkooda ay ka geystaan adduunka ama caalamka ama hay-aduhu hadda waxay ku shaqeeyaan waxaan wax la imo aan wax kugu darnee marka deegaanka waxaa ka socda mashaariic kala duwan u baahan dadka deegaankuna inay gacan ka geystaan dadka waxaan rabnaa marka inay sidaas u ogaadaan in ay ku howlan tahay waxaan rabnaa deegaankan dadka ku nool waajibaadka ama xuquuqaadka lagu leeyahay inay u dhaganuglaadaan sida canshuuraha ku waajibay ee ganacsatada deegaanka goldogob waxaan halkan uga dirayaa baaq inay canshuuraha ku waajibay ee lix biloodka ah ee isbuuclaha ah ee sanadlaha ah inay bixiyaan una maxamed cabdi maxamed radio cadaado goldogo
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa waryahayaga maxamed cabdi maxamed oo isagu warbixinta warka inooga soo diray magaalada galdugob dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay sii wadi doonto howlgalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobolada hiiraan iyo sidoo kale gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waryahayaga cabdulqaadir jarkaarta ayaa warbixinta warka inooga soo diray magaalada muqdisho iyadoo howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab ee xilligan ka socdaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada hiiraan iyo galgaduud ee maamulada hirshabeelle iyo galmudug ayaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay sheegtay in howlgalladaas ay sii socon doonaan ilaa iyo intaa ciidamada xoogga dalka ay la wareegayaan guud ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin labadaasi gobol wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa sheegay in howlgallada ay weli si xowliga kaga socdaan deegaanada galmudug iyo weliba hirshabelle waxa uu mahadceliyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka ee shacabka hubka qaayta ah kuwaas oo dagaalka adag la galaya ururka al-shabaab waxa uu sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin in deegaanadaasi ay kusii sugnoodaan ururka al-shabaab isaga oo sheegay in howlgallada guud ee ciidamada xoogga dalka uu ka bilaaban doono muqdisho gobolada dalka ilaa iyo inta laga saarayo ururka al-shabaab oo uu sheegay inay dhibaatooyin kala duwan u geysteen shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa dagaalka ka socda gobollada dalka soomaaliyeed guud ahaan waan bogaadinaynaa waxaan kaloo rabnaa inaan u mahadcelino guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo habeen iyo maalin garab taagan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan u mahadcelinaynaa waayeellada odayaasha dhaqanka ganacsatada dadka soomaaliyeed oo hantidooda iyo caqligooda iyo xoolahoodaba ku deeqaya jihaadkan socda waan- waan- waan waan u mahadcelinaynaa qof walba oo maanta taariikhdan ku darsada dhibic dhibid ah ha- hanti ku darsada taariikhdaa qori doonta soomaaliya ama ha la rumaysto ama yaan la rumaysanin taariikh baa qormayso oo socota buuggaas qof walba oo soomaaliyeedow yaan lagaaga hormarin inaad baaldahaba ka gasho ganacsatadii ah yaan idinkaga hormarin buuggaas inaad baaldahaba ka gashaan hantida aad ku bixinaysaan baadda shabaab ku bixiya in shabaab maaragta la iska qaado oo la iska horleexiyo dalkan horumar lagama gaari karo haddaanan xal loo helin shabaab inuu dalkan la dhaafiyo naxariis ma jirto shabaab loo hayo shacab looma hayo dowlad looma hayso howlgalladii ugu horreeyey ee dadka deegaanka is-abaabulay ayaa bilihii lasoo dhaafay ka bilowday deegaano ka tirsan maamulka hirshabelle gaar ahaan gobolka hiiraan waxayna usii gudbeen dhinaca deegaanada galmudug oo haatan deegaano horleh ee ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay hubka qaatay ay kala wareegayaan ururka al-shabaab
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa waryahayaga magaalada muqdisho cabdulqaadir jakaarta isagoo warbixinta warkaasi inooga soo diray magaalada muqdisho halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaan qaadaan bartaaan ku leenahay internetka w w w radio cadaada dot com taliska militariga baraawe ayaa amaro culus duldhigay gaadiidleyda ka howlgasha magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose qaasin maxamed axmed ayaa warbixinta warkan baydhabo inooga soo diray
taliyaha ururka labaatan iyo shanaad ee ciidanka hooga dalka ee ku sugan magaalada baraawe caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa kadib markii qarax ka dhacay dhowaan degmada oo ay ku dhinteen askar iyo dad shaab ah oo ay ku sugnaayeen goob baawurta lagu raaco ayaa maanta soo saaray awaamiir dhinaca amniga ah ee ay ku sooto gaadiideyda iyo dadweynaha iyo kuwa gaarkaa loo leeyahay ee ku shaqeeya gudaha si loo xaqiijiyo amniga iyo cadkeynta nabadgelyada ay bulshada ku noolaadaan gudaha magaalada baraawe ayuu taliska ciidanka ee baraawe mamnuucay gaadideyda ee muraayadaha madmadow ee ku shaqeeya gudaha iyo daafaha magaalada baraawe waxaana sidaasi ku dhawaaqay taliyaha ciidanka hooga dalka ururka labaatan iyo shanaad ee guutada lixaad ee qaybta lixdanaad cabdiraxmaan cilmi jaamac baabuurta waa israacsanaya waxaan baaqu diraa baabuurta baraawe tagsiga baraawe ka shaqeeya beensalka oo ku shaqaysto oo kala hadalnay sanad ka hor intaasna dhagal loo yeelan waaye waxaan waafajaynaa sharciga kuwa uu shaqaysan doono ninka ku shaqaysta gaari mugdi ah oo cid saaran aada garanay cid saaran garan maysa kii adiga ku dil ayaa kaa fiirsanaya ma ogolin ma ogolin ma ogolin nin kastow waalidiintayaa tihiin baabuurta in macnaa qonto daruuri lagu raadsaad kullay u gadeen kala hadla wiilasha kala hadla kala hadla wiilasha beensal lama ogola beensal ma ogolin gaari mugdiga ma ogolin waxa weeye baalkii wax ku jira aan la aqoon ma ogolin baarigii aan ku qabanna asagana hanoo soo aadinay waa baaq aan dirayna wa ninkaanu dawlad maaha markuu beensal saaraayo dawlad maaha waa nin shacaba yuu iska qaraa nin shibil iyo waay yuu iska qaraa marka meeshaas amni darri ma ku jirta mise kuma jirto lama ogola dhammaan laga ogola magaalooyinka dhammaan lagama ogola marka waxaan diraynaa baaqa ah inay ka waantoogaan ayaguna inay ka fiiqaan inaysan u laaban beensal dambe baabuur saaran haddaan rabno sharciga la waafajana ma shaqaynayo magaalada baraawe caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maalmihii dambe waxaa ka dhacay falal amni daro kuwaasi oo aan ka hadlin maamulka koonfur galbeed waxaa ka hadlay taliska ururka labaatan iyo shanaad ee ciidanka hooga dalka ee ku sugan magaalada baraawe caasimada koonfur galbeed qaasim maxamed raadiyo adaado baydhabo
mahadsanid waryahay qaasin oo isagu baydhabo inooga soo warramaa gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa haweenka magaalada muqdisho kala hadlay sugidda amniga muqdisho iyo la dagaalanka al-shabaab warbixinta warkan waxaa mar kale magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayaga gobolka banaadir cabdulqaadir jakaarta
gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa maanta kulan gaar ah oo ku saabsan sidii haweenka ay qayb uga noqon lahaayeen xoojinta amniga iyo la dagaalanka ururka al-shabaab la qaatay wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya xildhibaan qadiijo maxamed diiriye kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir ee dhanka maaliyadda iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir ayaa ugu horeyn lagu bogaadiyey howlgallada dib u xireynta ah ee ka socda gobolada dalka kaas oo ka dhankaha ururka al-shabaab sidoo kalena kulankan ayaa looga hadlay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka barakacyaasha ah ee ku nool degmooyinka gobolkan banaadir waxaana gudoomiye madaale uu haweenka soomaaliyeed ugu baaqay ee doorweyn ka qaataan howlgallada iyo dagaalada ka dhankaha ururka al-shabaab islamarkaana garab istaag xoogan ee u muujiyaan ciidamada qalabka sidaha ee soomaaliya iyo dadka deegaanka ee hubka qaatay ee xilligan go-aansan ee dagaalo adag la galaan ururka al-shabaab oo uu sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay ku hayaan wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka ee soomaaliya marwe qadiijo maxamed deriye ayaa dhankeeda sheegtay in haweenka soomaaliyeed xilligan ay diyaar u yihiin inay garab istaag xoogan u muujiyaan ciidamada qalabka sidaha ee soomaaliya sidoo kalena waxa ay sheegtay in ka haween ahaan ee dhankooda dadaal xoogan ku bixin doonaan sida markaasi haweenka soomaaliyeed dhankooda ay waqti ugu hori lahaayeen sidii markaasi u qayb noqon lahaayeen badbaadada dalka iyo in xoog guud ahaan laga xoreeyo ururka al-shabaaba gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu kulamo kala duwan la qaadanayay mas-uuliyiinta sasare ee gobolka iyo madax ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya si guud ahaan loo sugo amniga guud ee caasimada dalka sidoo kalena looga wada shaqeyn lahaa maqaam u yeesho gobolkan banaadir
mahadsanid wariyahayga jakaarta madaxweynaha maamulka galmudug qorqoor ayaa baarlamaanka galmudug ugu baaqay inay ka qayb qaataan la dagaalanka al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ka hadlay howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda galmudug iyo doorka ku aadan ama doorka ugu aadan hay-adaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha hadal ka jeedinaya xiritaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka galmudug ayaa sheegay in baarlamaanka galmudug aysan xilligaani fasax geli karin islamarkaana ay u taallo mas-uuliyad culus oo ah ka qaybgalka howlgallada ka dhanka al-shabaab waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xildhibaanada galmudug inay tagaan furimaha dagaalka ee deegaan doorashadooda si ay qayb uga noqdaan howlgalka ka dhanka al-shabaab sidoo kalena wixii ay hayaan ay ku bixiyaan ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa ugu baaqay xildhibaanada galmudug in wakhti kasta ay ku bixiyaan sidii deegaanada ay galmudug ka joogaan al-shabaab looga saari lahaa hadalka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli howlgallo ka dhala al-shabaab ay ka socdaan deegaano badan oo ka tirsan galmudug islamarkaana ciidamada dowladda galmudug ay la wareegeen deegaano dhowra oo ka tirsan galmuduga maamulka koonfur galbeed iyo howlgalka admis ayaa ka shiray bilaabashada howlgalka dhana al-shabaab wasiirka wasaaradda gaashaandhigka dowlada goboleedka koonfur galbeed maxamed cisaaq cabdi ayaa gudoomi ayaa guddoomiyey shirka golaha amniga koonfur galbeed oo maanta ka qabsoomay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay shirka oo ay ka qaybgaleen gudoomiyaha gobolka baay saraakiisha laamaha amniga booliiska militariga nabadsugidda iyo admis iyo saraakiil ka socotay dowladda ingiriiska ayaa waxaa diiradda lagu saaray xoojinta howlgallada socda iyo ka hortagga weerarada al-shabaab sidoo kale waxaa shirka looga hadlay howlgallada looga saaraya al-shabaab goobaha ay kaga sugan yihiin deegaanada koonfur galbeed oo ay ka soo habaabulaan weerarada qorshaysan wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed maxamed isaaq cabdi ayaa u mahadceliyey ciidamada qaybahooda kala duwan ee ka qayb qaadashada sugidda amniga deegaanada koonfur galbeed waxaana saraakiisha uu faray in loo diyaargaroobo howlgallada ka dhanka al-shabaab maamulka koonfur galbeed ayaa waxay wadaan diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan sidii deegaanada maamulkaasi ay uga bilaabi lahaayeen howlgallo ka dhana al-shabaab oo ay doonayaan inay ka saaraan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay dishay in ka badan boqol labaatan iyo toddoba ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya ee kuwa macawisleyda ee dadka iyo dadka deegaanka oo hubka qaatay ayaa weli waxay wadaan howlgal ka dhan al-shabaab deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyo galgaduud taliyaha ciidanka dhulka jenaraal biixi ayaa sheegay in ka badan waa in ka badan boqol labaatan iyo toddoba ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab inay ku dileen duulaana dagaaladaasi taliyaha warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macawisleyda ay howlgalkaasi ku dileen boqol labaatan iyo toddoba dagaalame oo ka tirsan al-shabaab isagoo u mahad celiyey ciidamada xoogga dalka islamarkaana sheegay inay sii wadi doonaan howlgalladoosa howlgalladaasi madaxweynaha soomaaliya ayaa ka qayb galay furitaanka shirka golaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay furitaanka meertada toddobaatan iyo toddobaad ee golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay oo lagu arinsanayo yaraynta saboolnimada iyo xasilooni darrada iyo horumarinta waxbarashada shaqo abuurka dhallinyarada xal u helidda musiibooyinka dabiiciga iyo xuquuqda dadka la haybsooco madaxweynaha yofdigiisa ayaa soo ayaa soo bandhigi doona aragtida dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan xasiloonida nabadda iyo dagaalka ka dhanka waxaa loogu yeero argixisada wax ka qabashada abaaraha iyo gurmadka degdega iyo dhammaan caqabadaha ay la tacaalayaan shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan shucuubta gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisa ayaa ka wada golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay ololo ku aadan aragtida qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ee la xiriira la dagaalanka saboolnimada iyo argixisada kuwaasoo shacabka soomaaliyeed ay ka ay kala soo kulmeen dhibaatooyin xoogan haatana la joogo xilligii loo gacansiin lahaa dowladda ama laga gacansiin lahaa dowladda soomaaliya inay dhibaatadaasi ka sabata bixiso dadkeeda iyo guud ahaan geeska afrika madaxweynaha ayaa kulan duceedyo la yeelan doona madaxda dalalka ka qaybgalaya meertada hogaanka hay-adaha ururada caalamiga ee kasoo qeybgalay meertada toddobaatan iyo toddobaad ee golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay si ay u adkeeyo danaha iyo doorka dalkeenna uu ku leeyahay fagaarayaasha caalamiga weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka duhur ee raadiyaha cadaado dowladda waddankaasi maraykanka ayaa dacwad ku soo ogtay dad ay soomaali ku jiraan oo lagu helay musuq maasuq baasan wasaaradda cadaaladda maraykanka ayaa warbixin ay shalay soo saartay eeda ugu jeedisay afartan iyo toddoba qof oo lagu eedeeyey inay lusadeen laba boqol iyo konton milyan oo dollar oo ahayd lacag loogu talagalay quudinta carruurta ay dhaleen dadka danyarta ah intii lagu guda jiray xanabaadihii covid nteen wasaaradda ayaa sheegtay in lacagta la luunsaday ay tahay mid dowladda federaalka maraykanka ku bixisay barnaamijka quudinta xilliga waa xilligii xanuunka covid nteen oo halkaasi ama dalkaasi sida daran uga jiray garyaqaan aamiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota dalka maraykanka ayaa ka hadlay dacwadda ayaa sheegay in qaar ka mid dadka dacwadda lagu soo ogay ay lacagtay u isticmaaleen si aan sidii loogu talagalay ahayn sidoo kale waxa uu sheegay in dacwadda lagu soo ogay waa sidoo kale waxa uu sheegay dadka dacwadda lagu soo ogay inaysan ahayn afartan iyo toddoba qof oo keliya balse wasaaradda cadaaladda maraykanka ay qorsheynayso in dad kale ay dacwad ku soo ogto horaantii sanadkii hore laba kun koob iyo labaatanka ayay soo baxday in dad soomaaliya ay ku jiraan ay ku kaceen musuq maasuq la xiriira inay lunsadeen lacago loogu talagalay quudinta carruurta ay dhaleen ee dayarta intii lagu guda jiray xanibaadihii covid nteen warkii duur dhegeystayaal kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga inta warka waxaa soo saaray idinlala socodsiinaya anigoo ashar maarka maxamed maxamuud dhanka farsamada waxaa iga saacidayay saaxiibkay luqmaan axmed intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
radio cadaado waxaad ka heli kartaa warar iyo barnaamijyo ku-xiise geliya ku xirnow wararka iyo barnaamijyada radio cadaado eean iyo eedhibc megahartis